iyada oo wadankeena soomaaliya ka mid yahay wadamada caalamka ee leh xeebaha ugu dheer lana ku manaystay noocyo kala duwan oo kheyraad ah oo uu kalluunku ka mid yahay ayayna bulshada soomaaliyeed sidii la rabay uga faa'iidaysaneen kalluunkaasi iyagoo aan ku baraarugsanayn muhiimada uu leeyahay cunista kalluunka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada jubbaland ugu baaqay inay isticmaalaan kalluunka isagoo soo jeediyey in maalin la dhaafo xoolaha la qalo si bedelkeeda kalluunka loo cuno kalluunku waxaan u malaynayaa soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer waagii hore waxaan ola jirnay xeebta ugu dheer baa markaa laga reebo south africa oo markaas waxyaalo kale ku sheegi jira maanta waa wadanka labaad marka south africa laga soo tago wadanka koowaad weeye isagaa laba soomaaliya laba ah xeebta ugu dheer waana dadka ugu yar ee ka faa'iideysan kara kalluumaysigaas iyo mashruuca xeebta intaa leeg oo noocyada ugu badan ee ugu qaalisana laga heli karayo aan ka faa'iideysanayn dadka soomaalida ah oo u badan dad reer guuraa ah ama reer miyi ah ama beereley ah way ku yartahay xataa isticmaalka kalluunka ay isticmaalayaan taasaa waxay keentay in dowladihii hore ee soomaaliya ka jiray xilliyadii hadda dowladdii kacaanka ahayd oo kale ay suuqa laba maalmood ka dhigto in kalluunka la isticmaalo oo la joojiyo xoolaha la qalayo ee magaalooyinka lagu qalayo si kalluunka loo isticmaalo gaar ahaan magaalooyinka xeebaha iskale mashruucaasi wuxuu dhalansiiyey dadka inay wax dad badan oo ka mid ihi kalluunka dib u bartaan waan rabaa wasaaradda hortaan barnaamijka waxaan usoo qaatay inay soo daraaseeyaan maalinta laga dhigi karo qolada usbuucii hal maalin baan ku dayanay iskaashtooyinka kalluumaysiga ee jira iyo wasaaraddii inay la yimaadaan boolasi oo hal maalin oo usbuuca ka mid ah aan joojinno xoolaha la qalayo si kalluunka uu noqdo waxa la isticmaalayo oo maalintaas suuqa si ay dadku u bartaan bal cunista kalluunka iyo faa'iidadeediiyo wuxuu leeyahay waxaan rabaa oo kale inaan soo dhoweeyo cid kasta oo maal gashanaysa oo barnaamijka kalluumaysiga mashruuca ka shaqeynaysa inaan doonayno inaan la galno heshiis u fudaydinno sida ugu sahlan ee mashruucaas uu ku socon karana aan ugala shaqeyna haddii ilaahay